warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan ah subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warkiidinkugu hayna waxaa ka mid ah uhuru kenyaata oo wasiirkii hore ee tacliinta ku ammaanay keelintiisii c b c deeq raashina oo la gaarsiiyey magaalada biyomadow ee koonfurta wajeer iyo wararkii ugu dambeeyey dagaal ka socdo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kulan wacan subax wanaagsan markii la dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa toban iyo labada bisha labaad ee febraayo sanadku waa labada kun labaatan iyo saddexda intaasi aad maqasheen iyo qodobo kale oo faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyaata ayaa sheegay in wasiirkii hore ee wasaaradda tacliinta rofeor george mogoha oo geeriyooday labaatan iyo afartii bishii hore oo meydkiisii shalay la aasay uu xaqiijiyey in boqolkiiba boqol ardaydii dhameeyey dugsiyada hoose dhexe inay u gudbaan dugsiyada sare wuxuu carabka ku adkeeyey intana ay noqotay guushii ugu horreysay ee dhanka waxbarashada uu gaaro dal ka mid ah wadamada ka hooseeya saxaraha afrika uhuru kenyaata oo ku sugnaa ismaamulka siyaaya ee gobolka nyanza ayaa xusay in rofeor magoha uu ahaa aqoon-yahan sare oo ay ka goonayd xoojinta sinaanta la xiriirta helidda tacliinta wuxuu sidoo kale sheegay in magoha uu ka shaqeeyey ama markaasi uu ka shaqeeyey in cunug kasta oo kenyaana uu fursad u helo waxbarasho rofeor george magoha oo ah wasiirkii waxbarashada ee dalka intii u dhexeysay sanadkii labada kun toban iyo sagaalkii ilaa iyo labadii kun iyo labaatan iyo labadii waxaa markaasi si weyn ah loogu bogaadiyey doorkii uu ka qaatay dhaqangelinta manhajka tacliinta ee c b c xildhibaanka deegaanka koonfurta wajeer maxamed cadow ah ayaa magaalada biyomadow gaarsiiyey deeq raashina isagoo sidoo kale ka hadlay cudurka daacuunka iyo adeega korontada ee halkaasi cabdiraxmaan macaawiye ayaa qodobkani faahfaahinay
maxamed cadow ahna xildhibaanka koonfurta wajeer ayaa magaalada biyomadow ee dhacda koonfurta ismaamulka wajeer waxa uu dadweynaha tabaalaysan uu u geeyey raashiin deeqa taasoo ay aad ugu baahi qabeen shacabka halkaasi ku nool aad ugu faraxsannahay inaan guddoonsiinnay laba boqol oo qoys oo ku dhaqan magaalada biyomadow cunto gargaara oo ka timid hay-adaha kala alas resort guddiga masjidka parklands ee magaalada nairobi hay-adda kale la yidhaahda food for life young muslim association iyo lanqeyrta cas ee waddanka kenya aad iyo aad baay ugu mahadsan yihiin gargaarka ay soo gaarsiiyeen labada boqol ee qoys ee la caawiyey ee biyomadow joogo keliya ma aha guud ahaan deegaanka wajaar south maanta waxaa soo gaartay mucaawino caddadeedu ay dhan tahay ilaa siddeed boqol oo qoys way ku mahadsan yihiin cuntadaas iyadaa kuma filno dadweynaha tabalaysan dhammaantood laakiin waa caawino aan aad iyo aad annaguna uga mahadnaqayno waxaan rabnaa inaan ugu baaqno hay-adaha aan dawliga ahayn iyo deeqbixiyayaasha inay gargaar deg deg a la soo gaaraan dadweynaha wajeer south oo la tabaalaysan waxyeellada abaarta isla markaana ay ku dhufteen cudurro ay ka mid yihiin daacuunka oo dad ilaa toban ka badan ay u le'deen dad badanna ay ilaa haatan u jiifaan mucaawinada aan ka helnay dowladda deegaanka wajeer iyada lafteeda aad bay dadka u caawisay had noqoto dhakhaatiirtii iyo dawooyinkii ama ha noqotoba cuntadii ay bixiyeen dowladda dhexe lafteeda gargaar baan ka helnay inkastoo uu iska tira yaraa iyaguna waxaan ugu baaqaynaa in ay mataqaanaa soo caawiyaan dadweynaha lix xilli roobeed yaanan roobab wanaagsan da'in xoolihii way la'dan dadku way tabaalaysan yihiin biyahii waa gabaabsi cunno iyadu warkeedaba daa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa in la soo gargaaro insha allahu tacaala iyadoo la ogyahay dhowr iyo toban baarlamaan in koonfurta ismaamulka wajeer soo martay ayaa haddana magaalooyinka ugu muhiimsan koonfurta ismaamulka wajeer waxaa ka jirta koronto la'aan taasoo ay dhibaatooyin ku qabaan dadka ku nool deegaanada qaar xildhibaanka koonfurta wajeer ayaa shacabka biimadow u ballanqaaday in koronto ay heli doonaan mugdiga halkaasi ka jirana uu daba dhammaan doono magaalada biyamadow waa magaalooyinka lafdhabarka waa wajeer south waan ognahay dhibaatooyinkeeda haysto aad baan uga dhargannahay waxyaabaha ugu waaweenna waxaa waaye korontadii oo in badan idinka maqnayd waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo waxyaabihii ugu horreeyey aan u tallaabo qaadnay bay ahayd shirkadda korontada waddanka waxay mataqaanaa qandaraas siisay ganacsate hadda mar dhow dekedda mombaaso ka soo dejin doonto qalabkii ay u baahnayd xaruntiina korontada insha allahu tacaala toddobaadyada soo socdana waa la soo celinayaa korontadii biyomadow insha allah muddo toddobaad ka yar bay mombaaso ka soo degaysaa bateriyadii loo baahnaa waxaa kaloo ay bixiyeen qandaraaskii shidaalka lagu keeni lahaa halkan iyo sarifba mar dhow waan ka baxaynaa mugdiga magaalada haysta insha allah waxaa kaloon idinkugu bishaaraynayaa in wasaaradda caafimaadka ay soo saartay oo mar dhow la idiin keeni doono oo qaybta ugu hore ay idiin keeni doonto hay-adda red cross oo maanta aan howlwadanadeedii wasoconno ay khayraad wixii ay ugu talagaleenna mataqaanaa ay idiin keeni doonaan isla maanta tallaalka cudurka daacuunka cudurkan daacuunka mar walba wuu soo noqnoqda mar hadduu soo noqnoqonayo waxaa muhiim ah inaan ka gaashaamanno dadka markay xanuunsadaan in la daaweeyo waxaa ka wanaagsan ka gaashaamashada cudurrada tallaalkaas isagaa waa tallaal aan waxyeello u lahayn dad yar iyo dad waaweynba waxaan idinku boorinayaa inaad qaadataan tallaalkaas marka la idiin keeno insha allahu tacaala oo weliba mar dhow ah si aan cudurkaasi uga badbaadno waad ogtihiin dad baa u leeday inta dhibatay allah u naxariisto saqiirada dadkii ay ka saqiireenna insha allah ilaahay beddel khayr qaba ha siiyo saqiirkooda aakharana ha ka dhigo si aan uga baxanno koleraha soo laalaabanaya tallaalkaas waxaan aad iyo aad idinkugu dhiirigelin lahaa inaad qaadataan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer koox buraacda oo weerar ka geystay ismaamulka turkana ayaa dishay lix qof ah oo afar ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidamada booliiska dalka weerarkana ayaa ka dhacay wadada weyn ee u dhexeysa magaalooyinka kitaale iyo loodhwa gaar ahaan aagga loo yaqaano kaagong waxa ay dhaawacyo soo gaareen toddobo sarkaal oo booliis ah oo uu ka mid yahay taliyo deegaan weerarkan ayaa lagu qaaday baabuur rakaabsiday oo ay ilaalo wahaayeen ciidamada wararka ayaa intaasi ku darayo in falkani ay geysteen kooxa burcada oo tir ahaan ah dhan ilaa iyo saddex boqol oo xubnood Ati sisi tumekaa tunavumilia, tumekaa vizuri, lakini baadaye bado tunakuja kusubaisha kidogo, alafu wanakuja kutuchokora. Sisi hatutaki uchokoraji, tunataka kukaa vizuri na tunataka, tunataka kukaa kwa amani.
Inaonekana hampendi hiyo watu, ndio sababu watu wanauawa, you don't take any action. Iko shida, iko shida kwa serikali. Juzi Kampala huko askari wanamalizwa, hakuna ingine, hakuna hatukusikia popote walikufa hatukusikia manyumba ya Pokoti imevamiwa. Saa hizi hapa mimi nimepoteza askari tatu ambayo serikali kuu ilituma hapa.
Tafadhali, haya maneno hatutaki tena na hatukubali tena maneno hayo. Tunahitaji hiyo maneno kama ni Wapokoti, kama ni kukaa mzuri, tukae na usalama, kama ni mura- kuwa na urafiki, tukae na urafiki salama.
Mimi naomba serikali kama viongozi wa Turkana, tumeomba serikali waweze kutuajiria NPR, KPR, Kenya Police Service.
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maalinkii toddobaad waxay markaasi ku waabariisteen dadka ee deegaanka dagaal culus oo halkaasi ka socdo goobjoogayaal ayaana warbaahinada soomaaliya u sheegay in ciidanka somalilan ay magaalada si aanan kala soc lahayn ugu garaacayaan hubka culus ee kaarayaasha shalay ay ahayd markii cabdisalaan muuse allaha u naxariistay oo ahaa dhakhtar bishacas ka tirsan oo la shaqeynayay uu ku geeriyooday hub culus oo ugu tegay goobtiisa shaqada waxaana dabcan waa- dagaaladani socdo maalinkii toddobaad ay kusoo aadayaan xilli dhowaana ee xukuumadda somalilan ay ku dhawaaqday xabad joojin sidoo sidoo kalena ay markaasi ilaa iyo hadda muuqan inay dhaqan gashay dhanka kalena hogaanka isimada gobolada isku magacaabay s c ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta ay ku dhawaaqday somalilan iyagoona sheegay in weli ciidanka maamulka somalilan ay madaafiic ku garaacayaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isimada ayaa sheegay in ay wakiilada caalamiga ah u sheegayaan in dhexdhexaadintooda ay guddi xaqiiqa raadina usoo diraan magaalada laascaanood kaasi oo ay damaanad qaadayaan amnigooda isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isla wararkaasi soomaaliya ayaan ku guda jirnaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa markaasi heshiisa ee dabcan dhul loogu asteeyay xafiiska qaramada midoobe la saxiixay agaasimaha ergiga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya munaasabada saxiixa heshiiskan oo ka dhacday qasriga madaxtooyada maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug gudoomiyaha gobolka galguduud ee maamulkaasi galmudug iyo sidoo kale maamulka casimada dhuusamareeb madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay booqashada wafdiga ah ay hogaaminaysa kusimaha ergiga gaarka ah iyo sida ay qaramada midoobe uga go-an tahay inay xarun rasmi ah ka samaysato casimada maamul goboleedka soomaaliyeed ah ee galmudug ee dhuusamareeb ugu dambeyn madaxweynaha maamulkaasi galmudug ah iyo kusimaha ergiga gaarka ah ayaa beeray geedo astaan looga dhigay dhiraynta galmudug cagaaran mustaqbalka dhow waxaana qorshahan uu kusoo aadayaa xili madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu markaasi ku dhawaaqay qorsho iyadana guud ahaan soomaaliya geedo loogu beerayo oo loogu magac daray green soomaaliya in ka badan labaatan iyo sideed kun oo qof ah ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhacdooyinka dhulgariirka ee isniintii hore saameeyey wadamada dariska ah ee turkiga iyo suuriya gudaha turkiga dhimashadu waxay kor u dhaaftay labaatan iyo afar kun lix boqol toban iyo toddobo halka suuriyana ay ku dhinteen saddex kun iyo shan boqol oo qof waxaa dhanka kale weli socdo howlaha samata bixinta ah ee laga wado suuriya iyo sidoo kale turkiga oo ah labo dal oo darisa oo isniintii ay ku dhifatay masiibo dabiici ah taasi oo dhulgariira